xafladan oo haytid oo neska jarti abaalmarinta guuleystayaalka tartamyaalka fasalada dugsiga hoose dhexe sare cibaaduraxmaan ee sana dugsiyeedka ilaa saas oo kalena furitaanka tartanka aqoon iyo akhlaaq ee sana dugsiyeedka ilaa yowayba laka goboday barxadda iskuulka welibana qayb ku hayana maamulka iskuulka iyo macalimiinta tartankun waxay kowsa darari muddo dheer iyo waliba tartamayana ardayda fasalada yoona meelasayti laka abaalmaray siyo dhiirigelin ankanagata islamarkaasniyo aan sii wadada lahayan warbarashadiio waxaana ku mid ee macalimiinta iskuulka iyo guddiga qaybta ku hay tartanka aqoon iyo akhlaaq ee iskuulka cibaaduraxmaan yaa ku hadlay munaasabadda walibana ardayda anjeediyana kalimaad dardaaran iyo dhiirigelin an iska jarta
oo halsana socday sana dugsiyeedka oo handhabar adeegi yaantunkumahadnage gudoomiyaha ku-yiin mayba lahaa shaadi sharaf toogsansi awaalkii mugurgudumaas jaayisooyin ani lahaytan awaalkii laakiin tabartaanohan aseh maybu ahan jeedikumahnagaan jazaakum allahu khayran yasan lahaa tankala mayban umaadnagay ardada naftiyo oona dadaal weyn biyeen waana ka buraareejiye ardaday waxaad guulaysatay sana dugsiyeedka tartan aqooneedka aqoon iyo akhlaaq oo ka socday saaxadda madrasada cibaaduraxmaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka mahadnagaa marka lamaad maynbaan u mahadnagaane maamulka iskuulka runtii dadaal iyo juhdi aad u fara badan uskabi si susuuruqan leh inka dhamaada lahaay tartan aqooneedkaas sanadkii la hamoodi eediyeedaan ka mahadnagaana maamulka iskuulka usaad awas maylana eediyeedaan maasanta markas kaalame baan u hadnagay macalimiintii juhdiga iyo dadaalka far badan yoona kabiyeen tartanka si suuradle inuusan bilaawad waanan dhammaada guddigii tartanka oo aan kuma tahay maybwaa macalimiinta sameelaha eedyada maasantiin
tartankii hor aqoon iyo akhlaaq ee uu guulaysatay oo meydheeraagayso lamada majmuuc kashar guulaysadeen majmuucada mucaawiya bin abi sufyaan iyo majmuucada kara ee abu hurayra ku guulaysadeen wala kulantanka mahadaya macalimiinta iyo ardada iyo guddiga karawa iyo shaqeeyay intoo meydheeraagayso mudadaas una tartan ku wadni runtii wala baana meydheeraagayso daloo iid howlkaran ah eedeeda mahadsantee sidoo kale maamulkuusan iida mahadsanye dhiirigelin eh iyo hambaliyid afkii ku guulaysadii tartankii lahadhaafi kaalinta koowaad sigali waa waysiin sheegi misoolisingishaaneed hidalsingu sheegi doona marka majmuucatu mucaawiya iyo abi hurayra lamaadayba waliba lahaa kaalin koowaad i kaalinlamaad shalgaleen hambaliyo hambaliyo eelana gaar ahaan maalimiin ahaana siinka faraxsagna inaysan dadaalino casharada ilaah siin dhagkii lisinka tartansii ardadan oo dhan isuku ku socdeen taasna waa markii daarteenahayn dadaalkiin iyo juhdigiin iyo nasiibkiin oosan caawi meel faday gaar ahaan hata dhiirigelin yar anasiu ardada tartankan hata bilaawdo doon oo gee kabantalin roog iftitaaxashi munaasabada si hore lisinka sheegay lama nasuguda jartee waa toolib waan hambalyowlan hambalyeeyo ardadii mayla raayaysu kaalamo galeen iyo saas oo kale iftitaaxa misfurashada musaabaqooyinka mistartanka isqoolka leeyay sanadkan la bilaabahan geeg waa iftitaaxa jeeya saas oo kale aan roogna marka furashada geegka la furfuraa musaabaqadaas ayaa la dhiirigelinaysa inka dara